بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فلما استقره nebiga markii ku sugnaaday bilmadiinati madiino umira waxaa la faray bibaqiyati sharaa'ic alislaam islaamkii sharaa'icdiisii wixii soo haray ama wixii dhinnaa mithli zakaati oo kale sida zakada wasawmi oo kale sida soomka iyo walxaji xajkii oo kale iyo waladaani adaankii oo kale iyo waljihaadi jihaadkii oo kale iyo walamri amarkii oo kale lisfaraayo lisamraayo bilmacruufi wanaaga iyo wanahyi nahyigii iyo diiditaankii oo kale la diidayo can ilmunkari munkar xaggiisii iyo wagayri daalika kaas keyrkiisii oo min sharaa'ici alislaami islaamka sharaa'icdiisii ka mid ah ayib darsigaani ka hor kii shalay aakhirkiisii ayaa waxaan xileeshinaynaa dhowr arrimood ama saddex arrimood aan laga maarmaynin oo cilaaqalo leh darsigii shalay qalani bugaawe haye wax badan maa laakiin ha baqin waxaan ka hadlaynaa casharkii shalay la xidhiiro aan laga maarmaynin in la sheego mooyaane saddex arrimood arrinkii koowaad shuruud alhijrati alwaajiba arrinka labaad xukmu safari ilaa bilaadi alkufaar ama ilaa bilaadi alkufri arrinka saddexaad daabidu baladi shirki wa baladi lislaam daabidu bidaadi daabidu baladi shirki wa baladi lislaam saddexdaas kadib asharkeeni ayaa hadda bilownay ayaan u imaanaynaa horta saddexdaasi wax yar aan dul istaagno koo waxaan dhahnay ka hadlaynaa hee shuruudu alhijrati alwaajiba hijrada waajibka ah waxay leedahay shuruud washuru wa shuruuduhaa hee ithnaani waa laba sharday leedahay shuruud alhijra alwaajiba waxaa waaye laba waaye laba sharday leedahay hijrada waajibada ah laba sharday leedahay ashard alawal alqudratu cala alhijra ashard athani cadamu tamakuni min idhaari اddiin cadamu atamakuni min idhaari اddiini labadaas sharday leedahay alhijratu alwaajiba waxay leedahay shardaani laba sharday leedahay alhijratu alwaajiba waxay leedahay ama lilhijrati alwaajibati shardaani tacbiir ahaan waa la dhihi karaa lilhijrati alwaajibati shardaani laba sharday leedahay labadaasi shardo markii la helo ayay waajib noqonaysaa labadaasi mid ka mida markii la waayo waajib ma noqonayso ashard lawal alqudratu awood in la helo cala alhijrati hijrada dusheeda awood loo helo waayo haddii awood la waayo waajib ma noqonaysaa maya xukumad noqonaya qofkeedii min almustadafiina min alrijaali wاnnisaai wاlwildaani aladiina laa yastadiicuuna xilata walaa yataduuna sabiilaan soo marnay aayaddii kusoo marnay idan waxaa shardiga kow alqudratu cala alhijra hijrada in awood loo helo shardi waayo haddii hijradii qofkii awood aanu lahayn ee waajib ma aha bal mustaxab haddama noqonayso maba awoodoba jaa-is waay haddii helaayo shardiga labaad waa cadamu tamakuni makaansasho in la waayo waayo min idhaari diini diinka muujisin muujintiisii hee in la makaansado la waayo in diinkii lasoo muujisan waayo diinkaada inaad soo muujisatid haddii adiga awoodi wayso oo suurtagal ku noqon waayo diinkaada inaad soo muujisatid hee maxay noqonaysaa waajib waa inaad ka soo haajirtid laakiin haddii aad soo muujisan karto diinkaadi maxay noqonaysaa mustaxab soo marnay soo maha saas idan cadamu tamakuni min idhaari diin waa shardagii oo labaad waaye taas meeshaasi u daa maxaa ku xigay aan aanay waan ka hadlaynaa xukmu safar ilaa baladi alkufri xukmu safari in loo safaro ilaa baladi alkufri in loo safaro ayaan ka hadlaynaan dhahnay haddii laga soo hadlay hijiradii gaalada wadankeed in laga soo haajiro wadanka islaamka loo soo haajiro xukunkeed waa soo ogaatay soo maha aayadoo faahfaahsan oo dhexdhexaad ah ayaa soo fahamtay ka waran haddii loo safaro hadda in laga soo tago xukunkeeda waa fahamtay soo maha in la aado ka waran alxukmu aلsafaru ilaa bilaadi اlkufri laa yajuusu ilaa bihalaaثati shuruudin ay dhaheen culamada qaarna afar ay ka dhigayaan aلsafaru ilaa baladi اlkufri laa yajuusu ilaa bihalaaثati shuruud saddex shardo markii la helo mooyaane in gaalada wadankeedii loo haaji oo loo safaro ma banaana alsafaru ilaa baladi alkufri laa yajuusu ma banaana ilaa bihalaathati shuruudin saddex shardi markii la helo mooyaane culimada qaarna waxay ka dhigayaan afar midka afaraadna gadaala kaga daraynaa kow shardigii koowaad inaan fahamno waay wixii diinteedii ay oqoshahay wixii diidin tahay maadaama aan nahay dad muslimiin ah inaan ogaano loo baahan yahay iska soo sidii laxaq ah hee abaar ay joogto oo kale lama rabo haye shardiga koowaad an yakuuna alinsaanu an yakuuna cinda alinsaani dheh an yakuuna cinda alinsaani cilmun yamnacuhu mima yaridu calayhi min ashubuhaat kooway an yakuuna cinda alinsaani cilmun yamnacuhu mima yaridu calayhi min ashubuhaat kow waxaa waaya shardiga koowaad an yakuuna inuu ahaado cinda alinsaani qofka agtiisii oo aadaayo wadanka gaalada aadaayo qofka wadanka gaalada aadaayo agtiisii inuu ahaado cilmun cilmi yamnacuhu u diidaayo ka celinaayo mimaa yaridu wixii ku soo arooro calayhi insaankaas korkiisii oo mina shubuhaati ah shubahaadka lagu soo furaayo lagu soo jeedinaayo ku soo aroorayso wax iskaga difaacayo oo cilmi ka celinaayo oo ka reebaayo inuu haysto shardi waayo haddii jaahil yahay ka waran uma banaana waay waa xaaraam inuu aado labo shardi labaad an yakuuna cindahu diinun yamnacuhu mima yaridu calayhi min ashahawaati an yakuuna inuu ahaado cindahu insaankii agtiisii diinun diin inuu ahaado waay inuu diin yaqaano diinkaasoo yamnacuhu u diidaayo haddana asaga diinka mimaa kii xaggiis u diidaayo yaridu ku soo arooraayo calayhi insaanka dushiis ku soo arooraayo oo min ashahawaati ah waxyaabaha nafta jeceshahay nafta ha ina annafsa ilaahay muxuu dhahay la ammaaratun bisu haddana waddamada gaalada way daran tahay waxyaabaha nafta jeceshahay oo dhan shahawaad ah way iskugu imaadeen raashinkii nafta rabtay way yaalaa macsiyadii nafta rabtay way taallaa fasahaadii nafta rabtay way taallaa kulli waa diyaar diin ninka waxaaskii ka celinaayo inuu haysto waa shardi nin oo mutadayina inuu yahay diin leh saddex an yatamakana minmin idhaari diinihi والقيام بعبادة ربه كما أمر الله عز وجل سدح واوي أن يتمكن إنو مكان سنكره من إظهار دينه دين كيسي صوموج سديسي دين كيسي صوموجين تيسي إي والقيام إنو استاغو بعبادة ربه ربه سي عبادته سي استاغو إنو مكان سنكره أبوه كما أمر الله عز وجل سدي إلهي وأمره an yatamakana inuu makaansan karo oo awoodo min idhaari diinihi diinkiisii inuu soo muujisado iyo walqiyaami inuu u istaago bicibaadati rabbihi rabbigiisii cibaadadiisi kamaa sidii uu istaago amara allaahu ilaahay amray caza haalibahaya wajalla weynaayo qofkaani waxaa la rabaa inuu waddankaasi asaga aadaayo oo waddanka gaalada ah inuu diinkiisii soo muujisan karo inuu awoodo cibaadadii allah inuu u istaagi karo inuu awoodo sidii ilaahay u amray inuu u gudan karo ugu istaagi karo inuu awoodo waay oo aan loo diidaynin saddex way soo maa saddex way culimada qaar waxay ku dareen mid afaraad an yakuuna muxtaajan ilaa daalika ay dhaheen an yakuuna waa inuu ahaado insaankii muxtaajan mid u baahday ilaa daalika kaas oo safarka ilaa bilaadi alkufri loo safaraayo inuu u baahdo see u baahnaa mithlu addacwa ila allah mithlu almarad mithlu alcilmu laa yuujadu cinda almuslimiina muslimiintan u baahan yihiin kow maxaa way addacwa ila allah in loo aado waddankii gaalada ilaahay diinkiis dadka looga soo yeero waa sax baahi loo baahday inuu qofkii hanuunsto waddankii islaamka hee cudurkiisii qof caabi oo yaqaano laga waayo oo waddankii gaalada hee loo qaado inuu cilmi oo muslimiintan u baahan yihiin muslimiinta dhexdoodan aan laga helaynin ee waddanka gaalada mooyaane meel kale laga halaayo ma jirto saasay dhacdo hee oo kale waay baahidiisi markii soo dhammaystan hee waa ka soo laabanaya hadda idan afartaasi hee an yakuuna muxtaajan ilaa daalika midka afaraad an yakuuna muxtaajan inuu yahay mid u baahan ilaa daalika arrinkaasi oo ah safarkaasi waa xanuunstay waa loo qaaday dacwo u aaday he tijaari ganacsi u aaday waa banaan tahay xaaji waay ganacsi ayuu u aaday cilmi muslimiintan u baahan yihiin waddanka islaamkan aan laga helaynin ayaa meeshii gaalada laga helaa waa soo baranayaa waa u aadayaa ilaa xaajidiisii kasoo gudanayo kasoo baranaya kadibna kasoo taga idan arrimahaasi hee ayaa loo shardinayaa haddii afartan shardi la helo hee waddankii gaalada in loo safaro banaantay afartan markii la waayana ma banaana nahyan kusoo arooray hee gaalada dhexdeed in la dheh degnaado shuruudan qofkii laga waayo adilo kusoo aroortay nahigaas waxaa ka mid ah xadiidkii jariir ibni cabdillaah waxaa ka mid ah adiladaasi nahyiga ku soo aroortay iyo waciidkii iyo tahdiidka ku soo aroortay tusinayso xadiidkii jariir ibni cabdillaah oo soo saaray soo saaray abu dawuud iyo tirmidi soo saareen abu dawuud iyo tirmidi asheekh alalbanina saxiix yeelay muxuu ahaa xadiidka ana nabiya sala allahu alayhi waala alihi wasalama qaal ana bari'un miman yuqiimu bayna adhuri lmushrikiin laa taraa'aa naaraahuma ana anigu bari'un beri ayaan ka ahay muxuu beri ka yahay nebiga miman qof haggiisa beri ka ahay yuqiimu ku nigaaday bayna adhuri lmushrikiina mushrikiinta dhexdoodii kufaartii gaalada dhexdoodii hee qofkii ku negaaday dhex degay beri aan ka ahay laa taraa'aa naaraahumaa laa taraa'aa isma arkayso naaraahumaa labadoodii dabkoodii isma arkaayo naarulmuslimi wa naarulmushriki isma aragto maxaa laga wadaa islama degaanna waay ma derisaan mas dhex degaan waay dabkii muslimkii wax ku karsanaayay iyo dabkii gaalka wax ku karsanaayay marna isma arkaan hee way kala socomayaan muslim meela loo yaqaanaa mushrikna meela yaa loo yaqaano laa taraa'aa naaraahumaa naartooda isma arkayso naartooda maxaa laga wadaa dabka wax lagu karsanayo dabka gaalka iyo dabka muslimka isma arkaan isku meel maya ee mid kasta meelshiisii a ku shodanaa dabkiisii way kala socomayaan iyo xadiidkii kale iyo xadiidkii kale oo soo saaray abu dawuud oo saxaabigiisi inuu yahay samura ibnu jundub iyo xadiidkii samurat ibnu jundub soo saarayay abu dawuud waxasanahu alalbaniyu raxmat ullaahi calayhi oo muxuu yahay xadiidka he أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله بر النبي عليه الصلاة والسلام من قفكي جامع لدغو المشرك قال مشرك قفكي لدغو أو دحدغو وسكن معه لا أسكن ميله من جامع المشرك مشرك قفكي لكلمه oo wasakana macahu macigiisi la dego meel guri iyo waddankiisi fa innahu mankaasi miluhu mithlu lmushriki wey gaalkii oo kale wayba gaalkii oo kale wayba miluhu hee waa halis idan wixii nebiga ka beri noqday wixii nebigii gaala limiday ninkuosi gaalkaas asag la degay limid yahay u dhahay wixii daranay soo maha halas way idan wadanka gaalada uhaajiritaankeed ee u safaritaankeeda afartaasi shardi haddii la waayo waxay noqonaysaa xaaraam waciid gaar ahna waa ku soo arooray qaar ka mid ah aan sheegnay misle saddexaad way gaaban tahay eh maxaan dhahnay maxay ahayday aan ku daraynaa daabitu baladi shirki wa baladi lislaam beledulshirki maxaa la dhahaa beledulislaam maxaa la dhahaa beledkan waa beled mushrik waay beled shirki waay goorma la dhahaa oo maxaa lagu garanaa inuu beled shirki yahay beled islaam haddii inuu yahayna goorma la garana maxaa lagu garanaa intaas waay daabitku waxaa waaya beledu shirki huwa aladi tuqaamu fiihi shacaa'iru lkufri walaa tuqaamu fiihi shacaa'iru lislaami calaa wajhin caamin shaamilin waay culimmada waxay daabitkiisa ay dhaheen baladu shirki ma rabtaa inaad barato haa baladu shirki waxaa waaye huwa baladu shirkiga alladii waa kii tuqaamu lagu oogaayo fiihi dhexdiisii shacaa'iru lkufri gaalnimadii calaamooyinkeeda iyo shicaarteedii lagu oogaayo waaye walaa tuqaamu aan lagu oogaynin fiihi dhexdiisii shacaa'iru lislaami islaamka calaamooyinkiisii shacaa'irtiisi aan lagu oogeynin calaa wajhin waj oo caamin oo guud a shaamilin shamlinaayo shacaa'irta islaamka maxaa ka mid ah asalaa ayaa ka mid ah asawm ayaa ka mid ah azakaa ayaa ka mid ah shacaa'irtaasi laguma ogaayo shacaa'ir gaala lagu ogayaa shacaa'ir gaalo lagu ogayaa kaasaa la yidhahdaa beled he ashirki huwa aladii tuqaamu fiihi shacaa'iru lkufri walaa tuqaamu fiihi shacaa'iru lislaami calaa wajhin caamin shaamilin ayaa la yidhaahdaa kaasaa la fiirinayaa beled gaaloo laleeyahay kan lama fiirinayo hee xaakimka xukumaayo sida raajax ah culamada qaar ka mid a waxay sheegeen in xaakimka la fiirinayo xaakimka haddii gaalu yahay wadanka wadan beledka waa beled gaalo xaakimku haddii muslim yahay waa beledka beled islaam ma aha saas waxaa la fiirinaya shaacairta beledulislaam wuxuu yahay isagana waa beledulislaami huwa aladii tuqaamu fiihi shacaa'ir lislaami calaa wajhin caamin shaamilin alyidhaha isagana beledulislaami huwa aladii waa midka tuqaamu fiihi dhexdiisi lagu oogaayo shacaa'ir lislaami islaamka shacaa'irtiisii salaada soonka xajka wixii lamidka iyo calaa wajhin qaab looga oogaayo qaabkaasoo caamin guuda shaamilin shamlinaayo ururinaayo kaasaa la yidhahda isagana beledulislaam idan haddaba beled islaam in loo soo haajiro iyo beled gaalo laga soo haajiro hee waad ogaatay beledki iyo beledkii waxay isku yihiin darsigeenii u imaabo hadda marka ayib wuxuu leeyahay markii musanifku raxmatullahi caleyh markii ka soo hadlay hijiridii iyo axkaamteed ayuu wuxuu leeyahay falama staqara nebiga markii ku sugnaaday bilmadiinati madiino magaalada madiino markii ku sugnaaday oo u tagay umira waxaa la amray bibaqiyati sharaa'ic alislaami islaamka sharaa'icdiisii antii kale saddex iyo toban sano maxaa la asaasayay oo la ku dadaalayay nabiga alayh salatu salaam tawxiid soo maaha toban sano tawxiid keligiisii saddex sano salaadaa ku darsantay soon iyo salaad xaj tawxiid iyo salaad keliya ayaa markii markii uu joogay maka dadka ugu yeeraayay ama diinta intaas ayaa asal ahay antii kale marka madiine markii tagay oo dawlatul islaam meeshaasi laga asaasay ayaa antan kalena la sharciyey waa kana fiiri falama istaqara markii nebigii ku sugnaaday bilmadiinati madiine ku sugnaaday umira huwa nebiga waxaa la amray bibaqiyati sharaa'ici ilislaami islaamka sharaa'icdiisii intii kale oo intii harsanayd ayaa la amray sida mithli zakaati oo kale zakadii oo kale maka markii la joogay hee zake lama sharciyeynine lama waajibinine hee markii madiine nebigu uu tagay ayaa lagu sharciyeeyey laba qoola ku sugan laakiin masaladaasi waa lasu khilaafsan yahay culamada qaar waxay leeyihiin maka lagu shar lagu farad yeelay culamada qaar waxay leeyihiin madiinaya lagu farad yeelay a culamada qaar waxay leyihin maka lagu farad yeelay qaarna waxay leeyihiin madiina ayaa lagu farad yeelay culamada qaarna hee tafsiila gelinayaan saddexba ka dhig culamada qaarna e tafsiilay gelinayaan tafsiilka fiican marka culamada qaar waxay leeyihiin maka lagu farad yeelay qool waay adilay keensanayaan qaar waxay leeyihiin madiine lagu farad yeelay adilay keensanayaan qaar waxay leeyihiin tafsiil waay adilay keensanayaan labadii adaliilba e way ku camal falayaan kuwan tafsiilka labadii adileba way ku camal falayaan tafsiilka ayaa saxiix ah marka maxaa waay tafsiilka hee الزكاة فرضت في مكة الزكاة فرضت في مكة زكاة waxaa lagu farad yeelay hee في مكة وفرضت وبينت وبينت أنصبتها في المدينة ليرادها وبينت أنصبتها في المدينة وبينت أنصبتها في المدينة فرضت في مكة وبينت أنصبتها إيه في المدينة واي أصل أهان waxaa lagu farliyelay mako laakiin nisaabayaalkeeda iyo qadarkeeda iyo shuruudeeda iyo waxay arkaanteeda iyo tafsiilkeeda waxaa lagu sharciyey lagu farliyeelay madiina sidaasa sawaabka marka waxaana la farliyeelay fi sanati thaaniya sanadka labaad hijrida wa sawmi isoonkii oo kale waaye soonka hee asagana waxaa lagu sharciyey lagu farliyeelay madiina asagana fi sanati fi sanati thaaniya le waay sanadka labaad isku mid waay iyo walxaji xajka waay xajkaasna madiinaya lagu farliyeelay laakiin sanadkee la farliyeela lasu khilaafsan yahay culamada qaar waxay dhahen fi sanati saadisa culamada qaar waxay dhahen fi sanati ataasica wsaxiix fi sanati ataasica mala fahmi culamada qaar waxay dhaheen xajka sanadkee la farliyeelay sanadkii lixaad qaarna waxay dhaheen sanadkii sagaalaad sida saxiiga ah sanadka sagaalaad la farliyeelay waladaani adaankii oo kale waay asagana waxaa lagu sharciyeeyey madiino makantii joogay nebiga aadaan ma lahayn axaadiista tilmaamaysa laakiin kulligeed waa daciif maka markii joogay salaadda waa loo aadamayay axaadiis dhehaysa jirta laakiin daciif waayo sida saxiiga marka aadan la-aan ayaa dukanayay nebiga markii joogay mako aadan la-aan ayaa dukanayay waa iska qiyaasanayaan waktigii waktigiisii ay way qiyaasayaan leb iyo waljihaadi jihaad waay jihaadka isagana waxaa lagu fard yeelay madiino saddex maraatiba soo maray hee madiina lagu fard yeelay sida dambe madiina ayaa lagu fard yeelay jihaadka jihaadka laba loo qaada loo kala qaabinaya jihaad lkufaari bisayfi wasinaan iyo jihaad lkufaari bilbayaani walxuja labadaas loo kala qaada jihaad lkufaari bisayfi wasinaani siin waay wasinaani bisayfi siin labadina wasinaani iyo jihaad lkufaari bilbayaani walxuja labadaas waay jihaad lkufaari bisayfi wasinaani sayf waa seefta macruufka sinaan waa waranka waay bisayfi wasinaani hee furidat fi furida fi almadiina waay وجهاad الكفاar bالبaيaan والxujana furida في maka waay وجaahidهm bih جiهاada كبيirا iyo ayuha نabiy jaahid الكفاar والمنaafiqiina iyo kulligood waa makiya jihaadka meeshaad haddii aragto aad maka nebiga joogay jihaad la maray haddaad aragto waxa laga wadaa jihaad البayaani والxujati waay ama madini keed keeda maxaa waay جiهاad الكفاar bالsayf والsinaan kaas waay xubka i markii lasoo qaatay markii madiine way oo nabiga dawladiisii asaasantay markii hore waxay ku jireen haalatu dacfi walcajis ya ku jireen markii marka dawlad gaar ah ay istaagday noqotay hees agaha dhulka dhigtay markaasaa soo jeesatay sinaan iyo sayf markaasaa yimaaday walamri iyo isfaritaankii bilmacruufi wanaag laisfaraayo waxaa lagu shareeyeeyey mako ee madiino iyo wanahyi iska reebitaanka laiska reebaayo canilmunkari munkar xaggiisii laiska reebaayana madiina lagu fard yeelay iyo wagayri daalika kaas lagu sharciyey dheh iyo wagayri daalika kaas keyrkiisii kee intii hadda lasoo sheegay oo dhan waay keyrkiisii waay oo min sharaa'ic ilislaami islaamka sharaa'icidiisii ka mid ah sida kabiri lwaalidayni iyo wasilati اlarxaami iyo wa adaa'i اlamaanati wagayri dalik kabiri lwaalidayn oo kale waalidiin in loo baara sameeyo hagee lagu sharciyeey madiino wasilat alarxaami qaraabada xiriirinteedii madiino wa iyo wa adaa'i lamaanaati amaanoodii iyo ama in la guto iyo wagayri dalik wixii la midka a أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه والله سبحانه وتعالى أعلم